waxaan u tignay madaxweynaha annagoo maaragtay xawdnaqato ah waxaan ka codsanay madaxweynaha inuu ku dhawaaqo abaarta inay tahay abaar aada u cun mise yani lala dagaalo abaarta dawladda ay maarata inuu dhaqangeliyo uu ka codsado adduunkana wixii lagu caawin karo abaarta ayada in laga caawiyo hadda intii uu ku dhawaaqay maalinta ayada wuxuu noo ballan qaaday inuu ku dhawaaqa uu ku dhawaaqay wuxuu kaloo noo ballan qaaday lacag laba bilyan oo shilin markii ayada wasiirka lacagta ukuretana ula hadlo oo nala joogay uu dhe lacagta ayada sa udhaqsaa baan diyaari lacagta ayada hadda waxaa la diray hal bilyan iyo laba boqol meelaha abaarta ay ka jiraan xoolnaqatada waa waddan aada u weyn hadda gaarisa county waxaa jira kullahay n d m a oo ku shaqale maaragtay waxyaalahan waxayna usmaataa wasiirka asaga la soconay oo devolutionka ahaa oo malwa kadib annagoo xildhibaana waa aragnay hadda lacaga tageen n f d wajeer oo kale lacag la geeyey gaarsa kale lacag baa la geeyey mandera sidoo kale laakiin waxaa la geenayaa meelaha abaaraha ka jiraan dhibka badan oo ka jiro lacagta ayada waxaa lagu talagala marka in maaragtay haddii ceel loo baahayo ceel lagu qodo haddii shila loo baha shila lagu sii shacabka ayada dawladda sare shaqo fiican bay haysaa lacagtaasna waxaa laga helayaa xafiiska m d m a n m ana shaqo badan baysa an markaan wareegeynay wasiirka mar baan yaan loonsh galaynay mise waxaan fasaxnay baabuuro aada u fara badan oo la ijaaray oo n d m a ijaartay dawladda sare shaqo fiican baysaa madaxweynaha aad buu noola shaqeynaya waxaa kaloo uu noo ogolaaday markaan utignay laba shay aan ka codsanay abaarta ayada in wax nagala qabto uuna ballan qaaday markii un ku dhaaqo lacagaa jiraan muddo adiga lix sana toddoba sana ku dhawaad oo loogu talagalay maadaama maarata ana wadamada anada ay ka dambeeyaan kenyada kale in lagu horumariyo waddooyinka ecolization farm baan lahaa marka lacag aada u badan baa naga maqan xoolnaqatada loogu talagalay amase maarata gobolada maarata aada u litaan sida n f d oo kale xagga waddooyinka marka lacagta ayana unoo ballan qaaday inuu noo fasaxo haddana waxay taallaa sanadka wuxuu dhahay sanadka hadday soo gudbiyaan caawa islahabeenimaan saxiixaya maalinta ayada markaan la joogno waxay ahayd wakti duhur ah wuxuu naga ballan qaaday haddii caawa soo dhamaysin isla caawana saxiixaya marka madaxweyne aad aad buu umahadsan yahay shaqo fiican buu nala qabta daxol laqatanahay biyihii badanaa waxaa lagu wareejiyay boqol kiiba boqol waxaa lagu wareejiyay county governmentiga marka waxaan ka codsan lahaa dawladda county governmentiga uu hogaaminayo gavanaha dhib badan baa ka jira dhulka annaga inuu wareego wal maarata uu soo arko waxaa ka jiro faafi oo kale mise dadaab balambala lagdera ijaara dawladda sare shaqo fiican bay haysaa lacag badan bay bixinaysaa waxaa kaloo noo ballan qaaday madaxweyne raashin in la siiyo macal xoolaha waxaan nahnay maaragtay ruqey la keenlahay la socon lahaye marka wuxuu naga ballan qaaday lacagta ayada qaar in lagu galo raashiin mise buunsha lagu galo xoolaha